bismillaahi raxmaan raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hirabaan fayla ramadaanulkariima ka dhowaada warka hiramnama idaacadda raadiyo arlaadiya siinhayta hiramnamaadun haansha ankotor koronga ardayda jaamacadda zamzam oo baraatika ka sameeya isbitaalka gobolka baaya aqab guryaalka laga dhisow oo lagu wareejiya barakacyaalka ku noolanga garooba qoysas danyare oo deeq raashin yeelanka qiibiya degmada xamarjajaba bulshada deegaanka goofdhuubowa degmada baydhabo oo biidhaaminglan sameeya sidoo kale warkaan weliba isiinka dheegi doontaana gabdho baradiya culubta caafimaadka oo dhiirigelinga lanka sameeya degmada wasila xubintii sarafka iyo xubantii ciyaaro akhbaaraadka banaanka ee qaybka warkaana hirabnamo dhegeystayaala diyaargaroowo fayla hirabanfayla waa iraamnimada sabtee ugu taariikhdanayay ka eedanta siyeedka bilo saddexaad sanadka labada kun labaatan iyo shanta intaasna weliba iyo hayana qodobaday warkaana hiraamnimo ankadoor koronaya haddana aan diyaar garooba warkii oo faahfaahsana ardayda jaamacadda zamzam oo baraatika ka sameeya isbitaalka gobolka baaya cabduqaadir maxamed nuur warcadiyani haya faahfaahintaasa
zamzam xaruntii magaalada baydhabo iyo weliba wadii dadaala kaedin sidii kordhan qaada la aqoonta iyo tayada ardayda bardaasa kuliyadda caafimaadka oo kumid ee kuliyado iyo biyaasa jaamacadda sitaas linhela ana kumid ee ardayda kuliyadda culumta caafimaadka bardaas ee jaamacadda zamzam iyo weliba bilowday leyli caafimaad iyo kabarata keena isbitaalka gobolka baay ujeedada barnaamijkan leyli caafimaadya ah in ardaydiu helaan baraatika buuta si korlanqaad aqoonti iyo xirfadiyo si markiioo dhammaystiraan walbarashadiio nagdan hanu haysida aqoon iyo xirfad dhammaystirana hanu kumid ee ardayda kuliyadda culumta caafimaadka ee jaamacadda zamzam ee magaalada baydhaba iyo weliba mahnagana maamulka iyo shaqaalaha bay regional hosbital oo fursadan siyana ardayda weli kale iyo sheegana intiyo si faylayon ku faa'iidaysado doonana awalan assalaamu calaykum magacay waa farxee cabdiqaadir nuur oo ku socota jaamacadda sanzam dhibaatmantan narsi midwaabe maanta oonayan bilowday internalshipkii oonayan ku bilowday by regional hosbital
awal assalaamu calaykum magacay mibaleerays maha cabdiraxmaan axmed geef may bantan koynay by regional hosbital iyo walina ku bilowday practical bracticada wali muhiim inay tahay arday walbaba walbaradi jaamacadan zamzam university waliba focus ka saara seehan ardayga walbaradi theoryga haysada inay practical iyo siida oo like aqoon kala korarsada geef may bantaninka furumay internationalkaana by regional hospital
awalan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magaca meebaleera yaasmin xasan axmed oo ku socod jaamacadda zamzam department narsan midwivery semester six mayba eedanka ma hadnagaan jaamacad zamzam iyo baregional hospital oo nin suurta gelintoon baraatakadan tayada lan ku qaybgaadan ee maamulaha jaamacad zamzam eedeedan maasante ardayda baradaasa culumta caafimaadka ee baraatikada ka sameeyasa goobaha caafimaadka iyo weliba koran qaadasi tayada aqoontiyo islamarkaana waliba iyo xoojiyaase markiiyo dhammaystaan walbarashadiyo in iyo markaasi si buutiyan ku howlgal koran goobaha caafimaadka islamarkaana iyo bulshadan adeegu korana
idaa mahadsanta warcada aqaba guryaalka laka dhisow oo laku wareejiya barakacyaalka ku noolan garooba sidiiyo faahfaahintu yaninka hayta maray maalin abshira
dowladda hoose degmada garoobe iyo hay-adda bishaas yawayba kaamamka laan cali firin iyo jowlayo ka wareejiyana aqab guryaalka laka dhisadow iyo maacuunwa laka karsadow maadaama kaamka dabkukahiyo ka gubadeen siyeed gura goobta laka wareejiya aqabka waligiba goobroogwaay madax ku dareerta hay-adda bishacas guddiga kaamamka garoobe iyo qoysaska laka wareejiya aqabka sharduwan sarkaal ku tirsan hay-adda bishacas iyo faahfaahiinku biidii aqabkiyo diirseen dadka baraka cayaalka ee guryaalsha gubadeen bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaanu doosiinay agab guryo reere ay ka gubteen oo saddex qolo ah waa kaam marka weeye waxaan guddoonsiinay agabkii oo dhammaystiran aqalkii hadday tahay wixii la huwanayey wixii la goglanayey iyo wixii wax lagu cunayo weelkiiba waa guddoonsiinay waa naga dhan tahay waxaana bixisay xafiiska bisha cas ee garoowe branch ayaa bixiyey marka naga gudoom guddoomiye naga guddoon alaabtaas tokumid ee guddiga kaamamka aqabka la deersiya sheegtay iyo guddoomeen waliba nayoongma hadnagana hay-adda bishaas ilaahay baa mahadla mahad u sugnaatay waxaanu mahad u naqaynaa dadkii waxa weeye noo kurmaday bisha cas dowladda oo noo keenay guryihii shanta qol ahaa oo naga gubtay agabkii oo dhammaystiran ilaahay baa mahaddaa iskale iyagana uga mahad celinaynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waana ka guddoonnay waana kala wareegnay madaxa kaamamka ee degmada garowe mustafe rabaax iyo weliba uusa dadweynaga laka wareeji uuse kala taliyay inyo ku daxtiran markale in markaas dabanku kana idoosho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad ilahay baa mahad iskale marka labaadna waxaan mahadnaqaynaa ururka bisha cas ee gobolka nugaal khaasatan degmada garowe oo runaantii garab taagan mar walba oo masiiba ka dhacda kaamamkaas inay u gurmadaan dadka walaalahooda ee kaamamka degan hadda ka horna waxaan kala wareegnay toddoba qoys sanadkii hore sanadkanna hadda waxaan kala wareegnay sideed qoys guri oo ka mida kaamam laba kaam kaam marka oo ay ka gubteen saddex guri oo hadda qalabkiisii gaarigaas uu saaran yahay iyo haddeer shan guri oo ka gubtay kaamalaha califirin oo ay u dhammaystiran yihiin saalka niiga muuqata dhammaan wixii agabkii guriga oo dhammaystiran xitaa waxaa ku jira weelkii cunnada ay ku cunayeen dhammaan wax kasta oo guri u baahnaa oo bahlan ku jira xitaa waxaa ku jira ugu yar dubihii ay ku shaqaysan lahaayeen waxaan rabnaa inay dadkaasi ilaashadaan hantidoodaas dadku dabku waa masiibo maalin walba meel buu ka kacayaa waad aragteen maraykankii oo intaasoo adduunka quwadda adduunka koowaad ee sheegta inuu yahay inuu haddana u tacaali waayo dabkaas marka biniaadan baan nahay waxa u badanee kaamamka gubayaana qashinkiibaa wuxuu u jiraa wax ka yar shan tallaabo lix tallaabo ciyaal baa dab qabasiinaya dabayl xagaabaa dhacaysa dabeylhaasaas ka dhacaya inay iyaguna ka taxadiraan oo ay ismar walba isodhan keyrta bisha casba ay nii maqanee wixii gubanaya haska gubtaan waa inaad hantidiina ilaashataan sida guryaheenna magaaladan dabka uga ilaashanno inaad kaamamkana waa guryaha iyaguna dad baa ku nool dad inagaa ku nool waa guryaha magaalada ku yaallay guryihiina isku mid bay yihiin sidaad guryaha magaalada u ilaashanno kaamamkiinana u ilaashada mar walbana lakeyrta cas waynuga mahad celinaa bisha cas oo mar walba iyadu heli hooba la garab taagan aandaan nahay dowladda hoosena abaal aanu hayn baanu haynaa hay-adaha kale maadaama iyadu ay mar walba garab taaganta dadka masaakiinta ayaan awoodin maanta in xabad iskiyo masaabiira ay soo gataan hadda halka xitaa masaabiirta waa kuwa halkaa saaran handaraabyadu waa saaran yihin bustayaashii jirikaanadii marakanicooyinkii bicihii guryaha xasiidooyinka lagu fadhiisanayey saamuuntii xitaa lagu dhaqanayay dharka iyo jirka wax walba ilaahay ka sokow bisha cas ee garowe baanu uga mahadnaqaynaa maamulkiisa iyo madaxdiisa iyo shaqaalihiisa oo intaa garab taagan iyo weliba iyagoo xitaa hadiyo jeer dadka wicitaanka dadka u wac dadka dadkoogii waayey oo inta hadiyo jeer la garab taagan inay wacaan oo ishelaan dadkoogaas oo teleefonkii uu lacagla-aan u yahay ilaahay ka sokowna waan uga mahadnaqaynaa ururka bisha cas waana maalin rabadaan qoraxduna kulushahay haddana qolo kalena sugaysa dhammaan waa salaamta guddoomiye adiguna dad hantida nagala wareeg maanta laga bilaabana adaa mas-uuliyadooda qaadaya wixii dhismaa iyo wixii kalena waa iniga inaad ka warhaysaan ood la wareegtid ood qof walba waa naqaanaa meeshuu ka gubtay inuu dhisto waan ka soo kormeerana wixii xadda loo gaadho
idaa mahadsanta mari maalin abshira qoysas danyare oo deeq raashinka lanka qaybiyaa degmada xamar jajaba
inqubadanga laba boqol iyo konton qoys oo danyare oo ahna sayti oo ku noolanga degmada xamarjajabah iyo lanqiibiya deeqraashiinga oo lanka talagalay inyo ka afuranga bilo barakaysan ee ramadaanka deeqdon gargaarka oo kukoytiya maamulka degmada xamarjajab iyo dadka ku noolanga dalka dibadiisa si lanka taageera bulshada tawaalaysan ee haddana soomanga gudoomiyaha degmada xamarjajaba ismaaciil maxamed xuseen iyo ku warbiya deeqdun iyo hadeersiyaga qoysaska danyartee iyadoona baahi weynyo qabenga taasaytooyaha ka ede xiliga bilo barakaysan ee ramadaanka oo laku guda jaraa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin uma salatu wasalam ala rasulilah sala alay wasalam dhammaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka degmada xamarjajab iyo dhammaan konsalka degmada hay-adda dowladda cumaan iyo maamulka gobolka banaadir uu nagala joogo agaasima dhegacadde iyo sidoo kale ismaaciil gooni oo dhammaantoodba aad iyo aadaan ugu mahad celinayna runtii maanta waxaan meeshaan ugu qaybinay laba boqol iyo konton qoys oo aan siinay dadkii danyarta ahaa oo degmada xamarjajab deganaa bil ramadaana lagu jiraa insha allahu tacaalaana dadaalada maamulka gobolka banaadir nuqusilwa jibaara dadka danta yarna in wax la siiyo waa ka go'an tahay dowladda iyo gobolkaba maamulka gobolkana si gooni ah aan ugu mahad celinaa maadaama uu iska xil saaray dadkii tabaalaysnaa bisha barakaysan ramadaan in ay gaarsiiyaan waxay bishan ramadaan ay ku soomi lahaayeen dhammaantoodba aad iyo aadaa u mahadsan yihiin insha allahu tacaalaana waana sii wadeynaa u shaqaynta bulshada inaan caawinno
bulshada deegaanka goofdhuubow ee degmada baydhabo oo biidhaamin ah lan sameeya siduuse faahfaahintan uusaaninka haya maxamed aadan wadaniya
maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku jawaabo codsi horey unkukoy dadka deegaanka koofduubow oo labaatan kilomitir injarta baydhaba iyo biidhaamin lansuubi shacabka ka dhaqan deegaankaas weyniyo kumahadnagana biidhaaminta lansuubi deegaanku iyo ka noolin dad badan beeraley iyo weybayo sheegan inay ka adagtaa helowka bii nadiife maamulka koonfur galbeed iyaan kumahadnageen in biidhaaminyo ansuubiyan geeka taliyaha qeybta booliiska gobolka baay gaashaanla sare aamiin maxamed cusmaan iyo weybows ankabaaqay dadka wal ilaahaysi inio an gargaaran dadka masaakiinta e iyo allaka jarabila barakaysan ee ramadaan nimaylaraiswaylana dadkan deegaanadan degan waybaati iid iidanka baahayina biye marka waylanaalan qof kasto walqab ilaahay wal sii halkabooyd lama booydood sadabooydood ilaahay walma kiinka dhimaw marka umato maylarahis oonga jar tuuladan hata mayn qol horasem haddii una weydiini mil soddon kilomitir jarto biyaha kuweydiyaas ama baydhabo labaatan kilomitir jarto biyaha kuweydiyaas marka way rajeene intii onay umato kale oo geeka maydhalaahis aragahayte oo miiluna surugna geekana jimaayate marka way kucosudaane umato soomaaliyeed ama gaaraan reer koonfur galbeed dadka ilaahay walasi nawaybo antii umato on gargaaraan ciidamada amnigana qof kasto mas-uul ama onay qof kasto maydhalaahis waa dhiibo kor usuun way ballanaa sida geeka maydhalaahis wasaaradda amniga geeka anskooli oo matan geeka maydhalaahis codsiga iyo cosatiyaa kukijawaabti nanka kama hadnaqaan ilaahay idin jiima ilaahay kutuwana inti ilaahay mandhar reer qaban inshaan wadankana bashbash i barwaaga ilaahay ninka dhika wasiirka amniga guda koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdulqaadir maxamed iyo bulshada ka codsaday iniyoo ka dadaalan iniyoo afuryan biidhaamignan suubiyan dadka masaakinta eh matalinjare magaalada baydhabo oo runtii daraad booqasho u maxkamarnaya oo roondaka jarnu galabata dadka odayaasha eh iyo dadka sooman oo deegaanadanka nool uuna aragnay in biilaan afurahaya walaa keliya iyo noo codsadeegnahaay biyi in lansheeno baad qabaan ilaahay heesay alxamdulilaah laakiin biyowgii maadaama wakhti jiilaal elakajaro wakhta oo sanadkii haddana abaar hahaaytay in biilaan xun wareerkana waroogay oo injegin oo biyowka jara jaraan dadkana ceelaal maqabaana warlay ka noolayaan wala in mahadnagaane qof kasta oo gacanku jeysadu koro inta ramadaankan laka jara in dadkan kee afuran suubii koro afuri qofkii hal shaksi le afuriyi koro hataa afuriyo kii biyi inshaano koro biyi inshaanoy ciidanka amnigana wali diyaaran ayina waana faraane meel kasta iyo roogan ballan barakaysan ramadaanka in dadka shacabka ay afuriyaan dadka shacabka ay biyi indhaamayaan dadka shacabka ay gacan qabdaan meel kasta iyo roogan dadka reer koonfur galbeed oo ilaahay walsayna wali lahaa wakhtiga inka haboonayti oo sadaqada la biyi faday wakhtiga inka haboonayti oo walaaya ada biidu ada hubtu in ilaahay ada aakhirada keen hormaryaab in ada hubtu in lansooman ada afurido lansooman ada waraabido wal eed iyo eed muhiimiga boqolaal qoys iyo geeka araadan biyilakasay ka yaraadan biyogunaata sheegna ka yaraadan laakiin ilaahay idin sheeg wali ballan qaadana inta ramadaankan laka jaro tuulo kasta uuna ku deyro korno imeyl kasta uuna deyro korno in walaayo markaasay laka taro koro biyahaadan baadhaadan una ka tarna hamiin imaalan amni shoona unan sugunayno balan barakaysan ramadaanka ilaahay ajar dadku sii lan kasta oo walla baa koroona wali rajeena afuri walaalka deegaanka goofdhuubow oo baydhabo labaatan kilomitir jara wayba dadka deegaankaas yoo sheegana iniyo biyoyo isticmaaleen yo ku weydiisadaayaan deegaanka meelanjarta tuma ishan ilaa iyo labaatan kilomitir
idaa mahadsanta wadaniya gabdho baradiya culumta caafimaadka oo dhiirigelin aalanka sameeya degmada wasiil cabduqaadir maxamed nuur warcade iyo nin haya faahfaahintaasa
soddon iyo shantan gabdhood ee muddo dhowr bilood ee baradaayeen culumta caafimaadka gaar ahaan kalkaalisnimada iyo gargaarka degdege welina iyo galena imtixaankiinka dambeeya iyadoona dhiirigelin sameeyana maamulka degmada wasiil ee gobolka galgaduuda tababarkii weliba usubiyaay macadka sihbah qaybtas degmada wasiil islamarkaana ay gobro ku hayn dhaqaatiirta isbitaalka degmada si la dhiirigeliya aqoonta caafimaadka gaar ahaan gargaarka degdega oo muhiima ee badbaadinta bulshada doctorese xamdi daahir maxamuud oo baraka ee macadka sihibah qaybtis degmada wasiil iyo faahfaahin kubiidi waryaaboo la baray gibroogin iyo muhiimadda in lata bulshada degmada wasiila waxaan u mahad celinaynaa guddigana soo booqday maantay iyo qalin jebintii iyo last examkii aa geleynay toddobadii bilood aa soo wadnay waxaan bilownay iskuulkan macadkan caafimaadka bishii sideedaad koodeedii ilaa abtunow february oo imtixaanku noo dhammaaday toddoba bilood hal bilood oo fasax ku jirna markii laga jaro maantana waxaa u fadhinaa last examkii aa qaadanaynaa waxaa soo qaadanay shan buug oo kala duwan maantana waxaa qaadanaynaa buuggii ugu dambeeyey exaamkiisi waxaana ku miday gabroon ku faa'iidaysaday tababarkan muddadausan dareer iyo weliba ku hadalina dareen showkeeden fursadan la siiyay oona sheegeen intay bulshadan ka adeegi doonaan ah bismillahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan salaamayaa ardadan quruxda badan ee aan wax isla soo baranay iyo maamulkeena degmada wasil macalimideena xamdi daahir macalin aad baa u mahadsan tahay waxaa noo noqotay iftiinkii degmada wasil waana kusoo xasuusan doonaa insha allah waana kaaga mahad celinaynaa kaalinta weynaa noo gashay waqhtiga quruxda badan aad noo hurtay aadna siisay aada u mahadsan tahay waxbarashadan iyo aqoonta maanta aan kaa kaa dhaxalnana waan kaaga kugu soo xasuusan doonaa bismillaah magacayga waa nafise maxamuud cali waxaa ka mid ahaa ardada meeshan wax ku baranaysa weliba hooyooyinka oo degmada wasil waxbarashadan waxaan soo bilownay bishii sideedaad koodeedii waxaan soo qaadanay lix buug oo caafimaad ah alxamdulilah maanta wax badanaa fahanay markaan wax walba maana aqoon wax walba farmasho ula caraja laakiin maanta wax walba baan naga aqrisan karna annagana wax tari karna marka intaas waxaa ku daraya maanta in soddonkan gabdhood waxay u tababarteen wiilasheenna difaaca ku jira weliba si ugu gargaaraan xogayaha dowladda hoose ee degmada wasiila liibaan cabshir warsameeyaan hambal iyo ardaydan gibro cilmiga caafimaadka iyo bardeen soona sidoo kale kabaaqi gibro roogana degmada wasiil inuu ku faa'iidaysadana bardowka caafimaadka in soddon iyo shan arday aan galabta hor nimaano caafimaadka bartay oo gabdha ah waxay ka turjumaysaa degmada wasiil in horumar ka socdo aada ugu faraxsanahay in soddon iyo shan gabdhood oo caafimaad galabta aan hor fadhino toddobaatan arday oo dugsiga dhexe ka qalajabinaysa ay noo joogto soddon iyo shan arday oo dugsiga sare ka qalajabinaysa inay degmadu leedahay waxaan u malaynayaa waa sanadka ugu wanaagsaneed ee degmada wasiili horumar noocaan ku tallaabsatay alxamdulilah waa leenahay macadka waxaan leenahay wasiil kusoo dhawaaw galabtay inaan exaamka insha allahu tacaala aan qaadnaan oo kabacdina waxaan rajaynaynaa inaan kasoo qayb galno qalajibinta haddii ilaha idno waxaan kale ku faraxsannahay in aan wasiil dhakhaatiir ma jooga hadda inaan lalahayn mararka qaar oo aan la shakaysto gabdhaha qaybo ka mid ah waxay noo sheegeen inay ka nasteen information ay qof ka dalbadaano oo liyado lix saac midnimo ha loo waco dadka farmashayaasha jooga oo xaafad walba wasiil ku taalla hadda laga helayo dhakhaatiir deg deg emergency ah oo shaqada qaban karta walow limitka u yaraay soddon iyo shan arday aad bay noogu yareed doctor xamdi daahir waxaa leenahay aad u mahadsan tahay allah ku barakeeyo waxaa hadda noo diyaara afartan arday oo limitka nagu jirta waxaa codsanaynaa galabtay maamulka degmada ah inaad naga qaabilshid insha allahu tacaala oo maadaama aan u soconno hore socod waxaa noqotay gabadha u horreysay oo si mutadawacnimo ah noogu timid nagana codsata maamulkeenna haddii diyaar la heli karo dad wax la baro inay farinta wax ku barto
dhismo wadooyinka xaafado baydhabo oo meelo wanaagsan maraya
magaalada baydhabo ayaa weli welibaa ku dareeree dhismo wadooyinka shilduwan ahaana si oo dhexmarayana xaafado oo dhan ka sameeyay interlooga iyo wadooyin laamee welibaa taasi ka dhigtaya mid fududeeyasa anasdareerowka dadkiiyo baawurta wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeeda ayaa kormara shaqakasadi wadooyinka wasaaradda ayaa ka dhisay taxaafado shilduwan ee magaalada baydhabo wadooyinka dhismo ku dareeraya welibaa ku mid ahaa jidka samafonga jidka iskahirowa suuqa xoola iyo bayhawa iyo kan aadawa banqiyaama oo dhismisha iyo meel gebagabe ee maraya iyadoona dhalinyaro badanka fursado shaqo abuure anagatiya koo ku mid a shaqaalo dhisa iyo wadooyinkuya wasiirka warbixinga ku siiya oo ka eedinga meeliya marayta dhismo wadooyinkunga
jidkani dheer ahaan wuxuu gaarayaa laba kilomitir iyo badh ayuu gaarayaa baliciisan baabuurku maraya waa toddoba mitir wuxuu leeyahay laba marshabiyeedi oo dadku ay marayaan sidoo kale wuxuu leeyahay stone biijin ama difaac waa jid aada iyo aad tayadiisa loo ilaaliyey wuxuu sida oo kale yeelanayaa biyomareenkii ama darenijkiina waa leeyahay ugu badnaan jidkani waa gabagaboobay intii ugu badnayd hadda waa xaalxaal dhammaystir intii ugu dambaysay marka insha allah haddii rabi idmo bishanaynu ku jirno waanu soo gebagabayn doonaa hadduu rabi idmo sidoo kale injineerka dhisaya wadooyinkunga iyo weliba uuse sheegay in dhismo wadooyinkunya haddii wadanga meel faylah iyo marayta waqti dhowniya gabagaboobu doontaa lama kilomitr ibaro dabcanse injineerkasay sheegay jidhkuun cabirshay todoba mitro dhirar ahaana laba kilomitri baradhiire dabcan jid eedlanka taragaliyo eedlanka taxadiriyo intii baawartooyinka maraan saasoo kale dadka baadiyaha iyo magaalada iyo i d b skan iska hirino lanka taragale saasoo kale tuwiikoo wadaya hor waxaan dhammaynay darbayo buulo jamaa iyo dubaandug baystar wadooyinkaasa kamida dabcan horeyna maxaa dhammaynay kormari wadooyin kale haa dhammaynay dabcan mayn rajeynaa bilinka magaalada inta hormada balka bedeli doonaa tayadana dabcan kasta walowna xoogga saarana mayba kamida tayada wadada quality control hadduyna xoogga saarna nagadan walba mustaqbal baa la dhadaa oo waqtina mayb waa handiir sii kora oo ilaa mudulka sooda kora diinada taasa xoogga saarana mar walba wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda koonfur galbeed daahir cabdi cabdulaahi doctor go oo kormeerka kureedda amahadnaga injineerada wadooyinka dhisaayanga iyo shaqaalo us-onaka dhiirigeliya in la fududeeya dhismo wadooyin kunga siyo bulshadan ku faa'iidaysadanga runtii shaqooyinka uusan wadaano bil ramadaan laga jira oo sii buubsaystantaas ma cadeenayni oo siinka gohontamadaraysani oo jidadka magaalada bilacdii hanagaw inay la ka shaqeey inayo hirgalaan insha allahu tacaala haddii ilaahay diidan jidku markay dhammaada walay bilaawo doona afar jid kaleed oo ku mid ah madaras wadadan oo ceelshaati maraas iyona wadada oo bay project wasaarado dhina maraas dhina maraas saasoo kale ahaan wasaaradda wasaaradda waqtiga maraas la tashay saasoo kale ee la bilaawadan haddii lahayn diin ay wariyaan shan wadda oo kala listoon ay la dhisan doon haddii lahayn diin marka runtii dadaal kastoo may sheentay may ku koray dadaalka bibi madarayus hormuudka iyo madaxweyne cabdicasiis xasan meelaha ka badan muddo oo dadka oo habara kacay waa garan si oo karaan access jid oo maraan jid oo ganacsadaan jid oo wal kasta maraan lahay marsi inii oo haraan saasraatee madarayus inii oo horumar la taaban karo isdhexgalka bulshada oo dhaqaalahan abuuraw dhismo wadooyinku ku dareeran magaalada baydhabo iyo weliba lafdhabar iyo annaga taya nasdareerowka baabuurta iyo bulshada iyadoona dhalinyaro badan ah fursado shaqo ee ku helana
dhegeystayaal weli welibaa ku guda jarnee warkii raamnimaisan kula dareerteen idaacadda raadiyo arlaad iyo haddana weliba isan ka dhawaada sanaa xubantii sarafka iyo suuqyada ee warkaana hiraamnama
kabilowna xubunta sarafka iyo suuqyada halka doolara labaataiyo siyeed kun oo qabashadiisa biyosheena labaataiyo sagaal kun shilan soomaaliya kontonka doolaro milyan afar boqol oo qabashadiisa biyoshen weliba uuse maraaya milyan afar boqol iyo konton kun shilan soomaaliya boqolka doolara qabashadiisa la milyan siyeed boqol kun shilan soomaaliya biyokan weliba uuse maraaya la milyan sagaal boqol kun shilan soomaaliya beesada berti etoobiga boqol shay weliba la qabadaaya lid doolar oon dhikanta boqol labaataiyo siyeed kunga dhiniga raashinka baasada dheerta korton iyo waliba lagadayaya tumiyo kow doolar iyo bara milishilinka soomaaliya ka maraysa saddex boqol labaatiyo lama kun shilan soomaaliya baasida makroonida kortonsha iyo waliba lagadaya sagaal doolar iyo bara milishilinka soomaaliya ka maraya toban boqol lixdiyo lix kun shilan soomaaliya baris xamse galoorsha iyo waliba lagadaya konton iyo afar doolar haafkan labaatiyo todoba doolar milishilinka soomaaliya ka maraya todoba boqol konton iyo lix kun shilan soomaaliya baris babuuro kaloorsha iyo waliba lagadaya soddon iyo lix doolar haafkana tumiyo sagaal doolara milishilinka soomaaliya ka maraya shan boqol soddon iyo lama kunga sokorcada loorshe afartii li dolar haafkana labaatiyo sad dolar meelo shilinka soomaaliya ka marayta li boqol afartii afar kunga sokor gaduuda loorshe afartan dolar oo haafkana labaatan dolar meelo shilinka soomaaliya ka marayta shan boqol iyo konton iyo li kunga saliida jirgaanka afartiyo lama dolar tomolagna tumiyo li dolara meelo shilinka soomaaliya ka marayta afar boqol afartiyo siyad kunga baris babuuro ka loorshe labaatiyo siyad dolar haafkana tumiyo afar dolar meelo shilinka soomaaliya ka maraya saddex boqol sagaal iyo lama kunga dhinaga dalaqyada galeyda loorshe iyo waliba lagadaya li boqol iyo konton kunga shoodana tuman kunga misgeeda loorshe iyo waliba marayta todoba boqol tumiyo shan kun shoodana tumiyo kow kunga tigirta loorshe iyo waliba lagadaya la milyanga boqol afartiyo shan kunga shoodana soddon iyo sida kunga looska loorshe iyo waliba lagadaya li boqol iyo konton kun shoodana tuman kunga salbakuda loorshe la milyan laba boqol iyo toban kun shoodana soddon iyo afar kunga dhegeystayaal xubunta sarafkana daniinka agta
waa tahay dhegeystayaal meelisay ka dhaafnay xubunta sarafkaas iyo andamboyti warkii raamnameysin kula dareerteen idaacadda raadiyo arlaadina surunkun iyo ninkadhonye intii warkunkan haata wereedan ku kulamaan ah welibaasiin ku tawaysadaasiyo asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu